waa muuqaal uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib kaasoo soconaya hal daqiiqo iyo sikma ayaa inta aad daawanayso muuqaalka waxaad ku arkaysaa dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo hal mar isla helaya weerar abaabulan ay ku qaadayaan askar ka tirsan dowladda federaalka muuqaalkan ayaa soo bandhigaya weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u taalay afafka hore ee degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada shabaabka ayaad ku arkaysaa muuqaalka iyagoo boobsiinaya ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo iyagoo yaaban hal mar lagu degtay deedna naftu biday inay gurguurasho iyo dabaal uga baxsadaan ragga soo weeraray waxaad arkaysaa askari ka tirsan dowladda federaalka oo ay soo qabanayso kaamirada alkataib isagoo gurgurasho ku gelaya kanaal biyood deedna lagu hubinayo rasaasta kanaalka alkataa'ib oo muuqbaahiya al-shabaab ayaa mar walba soo bandhiga weerarada ay fuliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo soo bandhiga xaqiiqda fagaaraha dagaalka dowladda federaalka ayaana aad u dhibsatay muuqaalada iyo sawirada uu faafiyo kanaalkan kaasoo soo bandhiga weerar walbo ay dowladda federaalka isku dayso inay daboosho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo u muuqday mid dhibsanaya muuqaalada kanaalkan mar cagta la mariyey coosweyne yidhi inuu gaaray guri walba oo waalidiinta askartooduna ku kalifay in wiilashoodu kala soo baxaan fagaaraha dagaalka kaasoo sabab u noqday in askartii badbaaday baneeyaan furiimihii ay ku aadnaayeen